wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudug oo kaashanaysa hay-adda yanoja i m c ishifa ayaa xarigga ka jartay celbiyood laga hirgeliyey markii ugu horreysay deegaanka buulaley ee gobolka mudug oo ay ka taagnayd biyola-aan baasan haddaba iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee galmudug axmed xasan ayaa sharaxay baahida ceelkan loo qabay ka wasaarad ahaan waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaynaa oja iyo i m c iyo s h f tim oo gaalin libaax leh ka qaatay brojectigan inuu hirgalo lagana hirgeliyo magaalada buulaley oo masaafo ahaan biyuhu u jireen afartan kilomitir dadkeeduna ay ahaayeen dad aad iyo aad u tabaalaysan ka wasaarad ahaan waxaan leenahay wakhti ku habboon iyo xilli munaasabkeedii iyadoo la joogo baa laga hirgeliyey ceelbiyoodkan dhaqaalaha badanee uu ku qaar ka mid ah saraakiisha haydaha qaybta ka ahaa qodista ceelbiyoodkan ayaa bulshada ee ceelkani loo qoday kula dardaarmayna ilaashadan ceelkani marka halka codsi aan wato waxay tahay maantay mashruuca meesha aan ka fulinay mashruuc i m c na maahan mashruuc wasaaradedna maahan waa mashruuc bulshada reer buulale ay leeyihiin waxaan rabnaa maadaama annaga shaqadii aan dhammaynay ku wareejinayno inaad ilaashataan mashruucaan arkaysaan haba ka yimaado iyo bederian iyo amarjisa ka yimaado laakiin waa mashruuc ka shaqaynahaya xalka waara in biyihii xal waara laga gaaro marka waxaan rabaa arrintaas inaan uga faa'iidaysto bulshada reer buulale inaan u sheego ceelkan wuxuu u dhigmaa cunugga yaro ah haysad adhasho kaleet